bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duur wanaagsan kusoo dhawaada warka duhurma idaacadda dalsan madaxweynaha soomaaliya uu weheliyo madaxweynaha maamulka galmudug oo maanta xarig ka jira madaxtooyada cusub ee maamulkaasi galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ah oo hor ka soo saaray baaqii gudoomiyaha golaha shacabka la xiriiray dib u heshiisiinta koonfur galbeed
qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada muqdisho oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay koobka kubadda cagta adduunka oo caawa ka furmaya waddanka qatar
maamulka koonfur galbeed oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey qorshaha dagaale ka dhanka al-shabaab ah ee ka bilaabanaya deegaanada koonfur galbeed
banaanbax cadaalad loogu raadinayo haweeney soomaali ah oo lagu dilay dalkaasi kanada oo ka socda iyo shacabka oo weli banaanbax halkaasi ka wadaa
shirka dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe oo lagu dhawaaqay
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn
turkiga oo ka jawaabay qaraxii labaa qaraxii istanbuul ee khasaaraha badan dhaliyey
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadani wararka dhegaystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran waxaanu ku bilaabana saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa xarig ka jaray madaxtooyada cusub ee maamulkaasi galmudug cabdisalaan juulo shaakiir ayaa ka warmaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta xariga ka jaray dhismaha cusub ee xarunta madaxtooyada galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku bogaadiyey madaxda dowlad goboleedka galmudug dadaalka xoogan ay geliyeen dhismaha xarumaha danta guud ayaa tilmaamay in hirgelinta mashruucan iyo halgalka lagu xureynayo deegaanada ku jirta gacanta al-shabaab ee ka turjumayso go-aanka wanaagsan ee qaateen madaxda iyo shacabka galmudug xasan sheekh maxamuud ayaana maanta waxaa xarigga uu ka jaray madaxtooyadaasi isagoo wehelinaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaa sidoo kale xarunta xarigjarka ku sugnaa wasiiro iyo xildhibaano heer federaal ah madaxweyne ku-xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka galmudug wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudug mas-uuliyiinta maamulka gobolka galgaduud iyo kan caasimada galmudug xasan sheekh maxamuud ayaa goobta ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor
mudane madaxweyne waxaan kugu soo dhoweyneynaa madaxtooyada cusub xarig jarkeeda oo runtii ah sidaad arkayso madaxtooyo hawl badan iyo dadaal badan soo galay waa kugu soo dhoweynaynaa sharaf bay noo tahay inaad madaxweyne maanta furto madaxtooyada dowladda galmudug taariikhdaa xusi doonta guud ahaanna waxaan kaaga mahadcelinaynaa deegaanada iyo meelaha fogfog oo aad soo martay oo madaxweyne jamhuuriyadda oo kaa horreeya uusan soo marin mashaariicda kalena oo socota ama dhammaatay ama kuwa socdana xiliyo kale aan kugeyn doona ama wati u hesho ma badan baad noo doontaa nagu soo laalaaban doontaa biidn illahi tacaala soo dhawowda madaxweyne madaxweyne aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay hawsha runtii maanta meeshaan ka muuqata ee madaxtooyada dowladda galmudug waa runtii howl aad iyo aad loogu farxo oo qurux badan dadka deegaankan iyo dowladdooduna ay iska kaashadeen oo ay qabteen hawshaan runtii waa idinku bogaadinayaa waana idinku hambalyaynayaa sida quruxda badan iyo dhismayaasha quruxda badan runtii iyo madaxtooyada sidaan u ballaaran ee baaxaddan leh runtii marka la arko wax aad iyo aad loogu farxo waaye hambalyaan idin leeyahay dadka reer galmudug meel kastoo ay joogaanne astaan dowladeed oo muuqata oo xoog badan oo qurux badan ayaa ka muuqata runtii dhuusamareeb iyo caasimadda galmudug runtii wakhtiyo badanaan la soo maray oo hore galmudug marba heeray joogtay maanta aad iyo aad ayay uga sarraysaa meelihii ay joogi jirtay meel u dhow ma aha intaan iyo in lamid iyo indhow ma jiri jirin astaan calaamay u tahay intaan keliya maaha horumarku waa ka badan yahay intaan laakiin tanaa astaan u ah in uu deegaanku soo kabanayo uu soo horumarayo shalana magaalooyinkii aan tegey runtii magaalooyin aad iyo aad u fiican dhismayaal fiican leh oo aan qiyaasaya haddii khawaarijtu aanay joogi lahayn inay aad iyo aad intaa uga sii ballaarnaa lahaayeen
dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa war ka soo saaray baaqii guddoomiyaha baarlamaanka ee la xiriiray shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed salmaan cadaale ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha dowlada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu war ka soo saaray shirkii uu shalay ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe war-saxaafadeed kasoo baxay dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa waxaa lagu yiri xafiiska madaxweynaha dowlada koonfur galbeed soomaaliya isaga oo dixgelinaya dastuurka dowlada koonfur galbeed soomaaliya waxa uu soo dhaweynayaa shirkii shalay uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyadoo dhammaan bulshada bulshaweynta reer koonfur galbeed iyo wakiiladoodaba ay doonayaan in shirkaasi ay u diyaar garoobaan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa uu soo dhaweynayaa baaqaha kor kuxusi baaqaha kor ku xusnaan ee uu gudoomiyaha ku dhawaaqay iyada oo la dixgelinayo mudnaansiinta danaha koonfur galbeed soomaaliya iyada oo la dixgelinayo kacdoonka shacabka laguna dagaalamayo dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee cabdicasiis xasan maxamed laftagalen uu soo dhaweynayaa shirkii shalay uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe
isla wararkaasi maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxa ay ka hadleen qorshaha dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka bilaabanaya deegaanada maamulkaasi koonfur galbeed wasiirka warfaafinta maamulkaas elilaas cali nuur ayaa waxa uu sheegay in hadda ay koonfur galbeed ay daaru tahay dagaalka islamarkaana laga bilaabayo deegaano ka tirsan maamulkaasi asigoona sheegay in qalabkii iyo agabkii ciidamada ku dagaalamayaan weli markaasi saanadoodana ay dhamaystirkooda ay qeyb ay ka harsanyahin islamarkaana si ugu dhaqsiyaa badan uu rajeynayo in ay u dhammaystaan ayna dagaalka ka dhanka al-shabaab koonfur galbeed meelaha ay kaga sugayna dagaalka ay ka bilaabaan ciidamada soo hadal ku dhigay
waxaa la socota cabdulaahi horta dagaal sidiisaba markii la galaayo wuxuu u baahan yahay istaraatiijig ayuu u baahan yahay dhaqaale ayuu u baahan yahay iyo go-aan ayuu u baahan yahay marka koonfur galbeedna maanta waxay ka mid tahay qeyb maaragtay maamul goboleedyada ka mid ah dowladda federaalka mimbarka ah hiiraan way ka bilaawatay koonfur galbeedna saad la socotay guddiga loo sameeya waa lagu dhawaaqay laakiin ceelberda ayay maaragtay istaraatiijiyadan ay tahay oo koonfur galbeed ay kasoo bilaawi doontaa ciidamo ayaa la geeyey taliyaha daraawiishta oo maaragtay yonis hadda xagga joogo maaragtay aan la xiriiray maalin dhoweyd wuxuu ii sheegay maaragtay nawaaxiga ceelberda dhammaantooda afartan iyo shan kilomitr in laga safeeyey ururka al-shabaab marka taasi waxay ku tusinaysaa marka koonfur galbeed inay u tabaabashaysanayso ayna rabto maaragtay markii dagaalka lagu dhaqaaqayo inuu noqdo dagaal maaragtay aan laga soo laabanaynin marka golaha wasiiradana madaxweynaha wuxuu ku caddeeyey uu noogu sheegay qof kasta inuu diyaar u noqdo in maaragtay dagaal la qaadi doono marka way bilaawatay ciidamo ayaa la daadguleeyey waxaa la geeyey ceelberdaa la geeyey istaraatiijigina marka waxaa weeyaan ceelberde inuu kasoo bilaawdo dagaalka marka koonfur galbeed abaabulkeeda weli waa socda wayna maaragtay bilaawatay insha allah
shirkii dib u heshiisiinta beelihii ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe ayaa lagu dhawaaqay abuukardayax ayaa warkan inoo soo diray kulan ballaaran oo ay hormuud u yihiin imaamka iyo ugaaska beesha mudulood ayaa la ysugu keenay dhammaan odayaasha dhaqanka beelihii dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe kulankan oo ahaa mid aad u ballaaran islamarkaana ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka dhinacyadii dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeellaha dhexe deegaano ka mid a iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay magaalo xeebeedka cadaleh ee gobolkan shabeellaha dhexe gudoomiyaha degmada cadale oo ugu horeyn kulanka furay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in xal laga gaaro dagaalbeeleedyadii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay gobolkan shabeellaha dhexe nabadoonnada culamaa udiinka wasiirada iyo xildhibaanada hirshabeelle dhammaantiin dadweynaha sharafta leh oday akhyaarta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta wax badan ugu imaan anigu waan dhalaale xigmad u malihi inaan intan qaabilo waxaan idin leedaha soo dhowaada ku soo dhowaada degmada cadale waxaan leedahay dadkiinna waxaa ka dhaca wax xun ah ka dhaca dadkiinna dalkiinna gudihiinna saa lagu sameeyey tiro yaraa samaysay waxaan rajaha inaa xal ka gaari doontiin xalkaasna uusan noqon kii waagii hore dhici jira uu noqdo mid salgooyaa salka looga jiro waxaan leedahay soo dhowaada cudurka meeshaan ka jirana salka inay ka goysana idinka rajaha nagu taakulee siyaasad ahaan dhaqan ahaan deegan ahaan nagu taakulee darajo kastood leedihiin wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka hirshabeelle cabdulaahi cadde ayaa soo jeediyey go'aanno ku saabsan dagaalbeeleedyadii dhowaan dhacay oo kulanka maanta laga soo saaray
waxay idiin soo gudbinayaan kow xabad joojin rasmi ah in ay ku dhawaaqaan dhaqanka labada beelood dhaqanka labada beelood goobjoogna ay ka yihiin duubabka dhaqanka ee afgaanismaan waa qodobka koowaad labo in ciidamada beelaha ee aagga ku kala jira si rasmi ah loo kala qaado saddex dhaqanka labada beelood waa in ay ku dhawaaqaan dadkii barakacay ee rayidka ahaa in ay guryahooda ku laabtaan waxa kale gadaala laga keeni doonaa akhyaarta iyo duubabka sheegi doonaan waxaa laydinkaga fadhiya waa saddexdaas qodob nabadoon cumar maxamuud cali iyo nabadoon cali ciise oo u hadlayay dhinacyada dagaalamay ayaa sheegay in ay qaateen go'aanada ka soo baxay kulankan maanta ka dhacay magaalada cadale war ma dhinna waxaa laga hadlay in mataqaanaa maxabadda la joojiyo dadku gurigiisa ku soo noqdo ciidamada la kala qaado waa laysla aqbalay waxaan ku aqbalay magaca cabdilla caroone aan laga tegey magaca cabdilla caroone ku dhawaaqay inaan ku aqbalnay arrintaas anigoo u hadlaaya beesha abubakar gaabane uu tuulo ahaan tuulada garas weyne xabad joojinta ay soo jeediyeen iyo waxyaabaha ku xiga oo in la qaataan ogolnahay yidhihiin haddaan curadka abgaalnahay annagu waa qaadannay
walaxaa hallaaba wixii hallaabana abgaala inta ka soo roogsado si raganimale u yimiday waxay sheegeen iyo roogsoosiro kumaasayin waxay sheegeenna waa aqbalnay haddaana agoer gaabane ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle ayaa dhinacyada ugu baaqay inay si rasmiya u fuliyaan go'aannada maanta la soo saaray ilaaha mahad leh na waafajiyey inaan isugu nimaado xafladdan oo ka mid ah xafladaha ay isugu yimaadeen dadka muslimiinta ah ee wax dhex mareen midda ugu khayr badan oo ah xaflad laysugu keenay ilaahay idinkiis dadkii walaalaha ahaa ee dhib ku dhex maray imaan senatar wasiirada xildhibaanada akhyaarta dhaqanka guud ahaan bahda halkan joogta waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wakhtigaan nahaaya wixii aan meesha u nimidoo muraadku ahayna ilaahna waafajiyey ilaahaasaan u mahad celinaynaa waxaan idin leenahay qodobada laydiin sheegay ee akhyaartu soo jeedisay idinkuna aad aqbasheen waxaan idinka codsanaynaa inuu siduu yahay aad u fulisiin
cododkaas wuxuu u dambeeyey warkii waryahaga ah abuukar dayax oo shabeellaha dhexe inooga soo diray gaar ahaan magaala xibeedka cadal leh ee beelihii ku dagaalamay deegaana hoos yimaadana heshiisiintaas la dhex dhigay weli warkaa duur ayaad degeysanaysaa bal markaana wixii lasugubaa caawaya si toosa laisku bareerayaa oo dalalka qatar iyo ekwadoor ee koobka ah cayaaraha adduunka ee ka furmaya waddankaasi qatarna soomaali badan ayaa markaasi taageerta xoolalka qaarkood adoona saabooyin kala duwan markaasi ay ugu hadlayaan haddaba waraahiga cali aadan axmed oo shacabka muqdisho mikrofoonka dalsan la dhex qaaday ayaa weydiiyey aragtooda ku aadan bal waxay ila tahay koobka caawa baasmaayo
koobka adduunka waxaa waaye waxaan soo bilaabay daawashadiisa k xilligaas waxaa ku guulaysatay faransa inkastoon faransa a taageero waxaa waaye argentina sanadka u badinaya inay qaaday doonaan laakiin waxaan si rasmi ah oo dhale u hor fadhiistay oon daawaday sagaashan iyo afartii kii maraykanka lagu qaban jiray oo baraaziil ku guulaysan jiray wallahi rajadaydu waa boqolkiiba sagaashan in baraaziil ay sanadkaan hanan karto waxaa bilaabay labada kun afar iyo tobankii baraaziil marka lagu qabanayay waddanka baraaziil baraaziil koob amerika ku soo garaacnay waldikaabkana ku garaaceen haddee final iyo waxaas imaadan xataa waxaa caawa dalka qatar laga baasan doonaa dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka soddon iyo laba xul ayaa loolan adag u geli doonaa sidii ay ugu guulaysan lahaayeen koobka dahabka ah ee mundiyaalka adduunka sannadkan xiise gooniya ayuu leeyahay waxaana dalka qatar isugu tegey malaayiin taageeryaal ah sida ay goobjoog ugu noqon lahaayeen dhacdada ugu xiisaha badan ciyaaraha ee koobka adduunka kulanka caawa furitaanka koobka adduunka wuxuu dhex mari doonaa waddanka martigelinaya koobka adduunka ee dalka qatar iyo gowdoor ciyaartaasna waxay soo geli doontaa hal saac oo habeennimo haddaba shacabka magaalada muqdisho ayaan la dhex marnay mikrofoonka warbaahinta dalsan annagoo wax ka weydiinay xulka ku guulaysan kara koobka adduunka wakhtiga ay soo bilaabeen daawashada kubadda cagta ee koobka adduunka iyo sidoo kale kulanka furitaanka caawa qatar iyo gowdoor dhex mari doona magacay waxaa la yidhahdaa faarax sheekh casmaan runtii caawa aadaan ugu faraxsanahay koobka adduunka oo caawa furmaayo adigana runtii saa ii soo dhaweysay ka darana kugu soo dhaweynaa بسم الله الرحمن الرحيم ولقى أرجنتينا أن تاجر سنة عندنا أرجنتينا تاجر سنة بسم الله الرحمن يا كلو قبسن كربا برازيل عوجا اسكتور دوين كرت لكن أنا وحوي مال كلام تاجر سنة وحوي لبي أمريكا بدين دون تاسله ساسا اسله مادام هذه هوب تاعيدا waa dhowahay talsan t v magacay waa nuur shicir sheekh cilmi aad aa u mahadsan tahay maanta waxaa bilaabmaya koobka adduunka labada kun labaatan labada waan dhowahay marka waxaa waaye aad aa u mahadsantihin waa waa dhowahay aniga niyo waxaa waaye horta eh, koobka adduunka waxaa waaye waxaan soo bilaabay eh, daawashadiisa ninety eightkii xilligaas waxaa ku guulaysatay faransa Een, waxay ahaayeen ciyaartooy aad aan u taageera markaas dheeli jireen oo ka mid ahaa zidani oo kale iyo henry oo kale iyo een, ciyaartooy waaweyn aan markaas taageeri jiray Een, ilaa markaas ayada waxaan taageeraa marka faransa hadda ku dhegsaday ilaa xilligaas ilaa haddadaan Aa, een, horta waxaa waaye waddamo adagaa sanadkan ka soo qaybgalaya argentin oo kale brazil aa ku jirto germany aa ku jirto spain aa ku jirto waxaa waaye belgiumka waa sanad la yaraysan karin oo kaalinta labaad qiima ee, kaalinta labaad ka galay qiimaynta fifa ku jiro faransa waa ku jirtaa wallaahi an waxaan isleeyahay sanadkan haddaan qiyaaso waxaa waaye een, inkastoon faransa aan taageero waxaa waaye argentina sanadka u badinaya inay qaadi doonaan saan isleeyahay inkastoo laga tayo fiican yahay laakiin waxaan isleeyahay qadar maanta xoogaa waa ismuujin doonaan kolay eber iyo eber ku dhammaato ama hal iyo eber saasaa u rajeynaya qadaraa xoogaa siinaya ay waa soo dhaweynaya maadaama uu yahay eh, wa- waddanka ugu horreeya ee muslima lagu qabanayo Horta aniga waddanka aan rabay oo oo aan jeclaa aan taageersanahay ma soo bixin wuxuu ahay talyaaniga u ahay talyaanigaa taageersanaya hadda maadaama talyaaniga aa waay inuu soo baxo waxaa u rajaynayaa waddanka bortuqiiska kulankaas waxaa waay saadaalintiis barbardhac waaye Ah, eber eber eber ay ku dhammaanaya ciyaarta caawa Een, horta sanadkan koobka adduunka xiisuu leeyahay Een, waxaana jeclahay inuu horta ani horta waxaa taageeraa een, Portugal haa Een, sida ognahayna waa koobka adduunka koobka ugu dambeeyay oo Ronaldo ka qayb galayo waxaan jeclahay inuu laacibkeena inuu noo qaado si wanaagsanna oo ku qaadno waxaa bilaabay labada kun sideedii haa markii faransa ay qaadaysa taataada ali waxay ku dhammaanaysaa qadar ay guusha ay raacaysaa waayo maadaama ayag ay waddankood lagu dheelaayo waxaan jeclahay inuu guul lagu soo dhaweeyo والله مقعي عبد الله حسين سبريو واي كوب كدوك عاو فرما انا كان waxaa taageer qaas u ah Argentina wallahi aniga saantii sa jeclaa waxa waa Argentina taageerooya African Senegal ka taageerooya inta kale braad wax uma haani ay waxa waaye 2010 kulanka caawa labi hal hali eber Ecuador qabade Een, waa mahadsan tahay Ee, waana dhowahay magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali oo dadka u garan ogyihiin daandurey Een, haddaan usii gudbo een, caawa kubadda cagta dhacdadeeda ugu xiisaha badan ee ka bilaaba doonta dalweynaha qatar runtii waa waa waxyaabo aan aad u sugayno oon sanadkan walow ou xilliga looga bartay uu ka soo daahay laakiin waa sugayna waana soo dhoweyna Een, runtii anigoo taageero weligiina u ahaan jiray haddana u ahay xulka loo yaqaano salakaw ama brazil ayaan taageeraa oo taageero weyn u ahay marka waddamo badan oo walow aan waddan kaleeto yurub marka la yidhahdo aan aad kubaddiisa u jeclaa uu ka maqan yahay talyaaniga marka een, laakiin anigu taageeraha dhabta waxaan u ahay xulka brazil okay taas horta waxaan u malaynaa in dadka inta badan ay la yaabi doonaan runtii aniga world cupka iigu horreeyey oo aan aniga dhala aan hor fadhiisto in- aan waa garan karay een, een, lixdii lixdii siddeetankii waa garan karay laakiin ma xiisaynayn waa dheelahayga kale ilmanimada ay iga xiiso badneed Ee, sagaashanka sidoo kaleeto waa laakiin waxaan si rasmiya oo dhale u hor fadhiistay oon daawaday sagaashan iyo afartii kii maraykanka lagu qaban jiray oo brazil ku guulaysan jirtay anigu labadaba midaan hadda si gaara guusha ugu rabo ma jira laakiin maadaama qatar uu yahay martigeliyaha koobka adduunka waxay ku qurux badan tahay inuu koobka ilaa sida kuuriya oo kaleeto labada kun iyo labada oo uu samifaynaal ama u gaaray inuu meelo dhacdada meel fiican uu ka gaaro sanadkan koobka adduunka ayaa ah kii ugu qaalisanaa iyo sidoo kale kii uu wakhtiga gaabnaa isagoo labaatan iyo siddeed maalin lagu soo gebagabayn doono cali aadan axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaal akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka turkiga ayaa qaaday tallaabooyin dheeraad ah oo lagu ogaanayo dadkii ka dambeeyey qaraxi qaraxii ka dhacay istanbul wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa sheegtay in dad horle loo xiray qaraxyadii ka- qaraxii ka dhacay istanbul dhanka kalena dowladda dalka bulgaariya ayaa sheegtay in afar qofood oo looga shakisan yahay qaraxii istanbul ay ku xirtay dalkeeda waxaana sidoo kale la sheegay helaalaynta guud ee dalka bulgaria ee dowlada dalka turkiga ay wada shaqeynayka ay u dhexmartay ay sheegtay in dadkan lagu soo qabtay qaarkood la sheegay inay yihiin dad carab ah laakiin lama sheegin xereelayaha guud in dadkan lasii dayn doono in kale
mahadsanid shiine warkii caalamka aad kala socoteen dalsan khiyaartan dhegeysta waa nag inta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel